waxaan mahad u celinayaa dhallinyarada ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo maalmahan idinla joogtay oo bixinaysay tababarkan waxaa kaloona aada ugu faraxsanahay in qaramayntii laydin sameeyey kadib inaad bilowdeen inaad qayb ka noqotaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inaad qaadanaysaan tababarihii laydinkugu tala galay inaad leedihiin ahmiyad maanta aada ku hoggaamisaan dalkiinna aad ka joogtaan magaaladan caasimadda u ah galmudug laakiin waxaad hadda tihiin saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markii aan halkan idinkaga tegey hadafkeennu waxa uu ahaa inaan ka shaqayno sidii aad ku heli lahaydeen xuquuqda aada ku leedihiin dalkiina waxaan ku faraxsanahay in aada leedihiin hoggaan qaybta iyo guutada oo aad ka mar amar qaadataan idinkala shaqeeyana in la sugo xuquuqda aada ku leedihiin qarankiina haddii qaar idinka mida ay su-aalo ka qabaan ama ay wax ka noqdaan xuquuqdaasi waxaa jira dariiq la soo maro oo guutada aad ka tirsan tahay qaybta aad ka tirsan tahay halkanna waxaa idinla jooga dhallinyaro hogaamisa hogaamada ciidanka qaar ka mid a hogaanka maaliyadda oo imraan hogaamiyo hogaanka ciidanka oo imraan hogaamiyo dhallinyaro yaryar oo mar dhow jaamacadda dibadda iyaguna ka soo qalin jibiyey waxaan rabaa inaan idinkala hadlo laba arrin iyo mid uu ka hadlay taliyuhu midu waxa ay tahay xuquuq midna waajibaad xuquuqdu waxa ay tahay waa in dowladdu ay idin siisaa wax walboo xaq u leedihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa mustaqbalka dalka waa sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waa iftiinka dalkeenna waa ciddii difaaci laheyd baddeenna dhulkeenna waa ciddii hooyooyinkeen iyo aabbooyinkeen ka ilaalin laheyd cadowga waa ciddii nalo kaga cabsan lahaa sidaas daraaddeed dowladda soomaaliya waxaa ku waajiba inay idin siiso wax walbo xuquuqa waayahan waxaan ka shaqaynaynay in ciidanka dib habeen lagu sameeyo la ogaado tirada dhabtaa ay yihiin la ogaado tayadooda waxay taliya qoojo iyo taliya mascuud ku amran yihiin inay qeyb ka qaataan dib habeynta ciidanka lagu sameynayo oo ah sarkaal walba iyo askari walba inuu joogo goobtii loo asteeyey inuu ka shaqeeyo laakiin dowladduna ay bixiso xuquuqda ay leeyihiin idinku waxaad ka soo wareegteen urur soomaaliyeed oo alsunna la yidhaahdo oo dalkan ka soo shaqeeyey oo amni ka soo shaqeeyey oo maamul soo ahaa laakiin hadda waxaad u soo wareegteen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maadaama laydin qarameeyey xuquuq aad leedihiin laydin tababaray e aada labisantihiin waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo laga bilaabo saacaddan aan idinla hadlayo waxaa laydinkula xisaabtamayaa waajibaadka laydinku leeyahay meeshii aad ka tirsanaan jirteen iyo dowladda federaalka kama wada tirsanaan kartiin mana aqbalayo laakiin qof walboo halkan jooga waxaan rabaa xuquuqdiisa in la siiyo bil walba inuu mushaarkiisa qaato hadduu cudur ku dhaco ama xabadi ku dhacdo in lasoo qaado isla markii la keena xamar si loo daaweeyo hadduu tababar u baahdo dibadda loo diro hadduu dhinto caruurtiisa xuquuqda la siiyo waxaan rabaa inaad yeelataan xuquuq buuxda laakiin xuquuqda waxaa la socdaa waajibaad soo sidaa ma waxaad isu soo taagteen idinkoo saraakiil ah waa inaad fahamtaan sarkaalka macnihiisa sarkaalku waa indhaha ciidanka waa bilowga dowladnimada iyo madaxda idinka ah marka tusaalihii iyo iftiinkii sababtay muhiim u tahay marka inaad idinku muujisaan inaad tihiin hormuudka dalka waa sidaas awgeed waad soo dadaasheen shaqo badan baad soo qabateen laakiin waxaad saldhig u tihiin ciidan soomaaliyeed oo la rabo inay soo celiyaan mustaqbalka iftiinka iyo iftiinka ummadda soomaaliyeed oo aan jabhad iyo qabiil iyo dan gaar ahba lagu soo celin karin waa laga soo quustay ku dhowaad soddon sano sidaas daraaddeed waxaa laga rabaa jenaraal mascuud iyo jenaraal kooje iyagoo ilaalinaya waajibaadka iyo cadaaladda iyo xuquuqda saraakiishan in haddana la xaqiijiyo in saraakiishan ay u shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la islama barbar dhigi karo qof aan ciidanka u shaqaynay qof u shaqeeya waa sababta aan ciidanka u diiwaan gelinay dalkoo dhan sababta qof walba mushaarkeeda koontay leeyihiin loogu soo shubo sababta loo joojiyey in mushaarka ciidanka iyo ciidanka uu qof u dhexeeyo waa sababta aan u bilownay inaan musuq maasuqa la dagaalanno waa sababta aan rabno dib u habeynta qeybteeda labaad marka ay soo dhammaato inaan dib u egno xuquuqda ciidanka si taas ay u dhacdo waan ciidanka aamin lagu qabi karaa waa inuu noqdaa ciidankii lagu soo ordaayey oo aanu noqon ciidan laga cararo waa inay noqoto bilaawgii ammaanada bilaawgii runta bilaawgii sharafta halkan waxaa kaloonu imid maantay inaad idinkula dardaarmo laga bilaabo maantay waa in taliyaha qeybtiinnu isagoo idinka idinkaashanaya iyo taliyayaasha iyo saraakiisha kale inaad bilowdaan inaad isu diyaar garaysaan sidii deegaankoo dhan looga xoreyn lahaa cadowgii aan ku ballanay in laga xoreeyo waxaan idinkala shaqayn doonaa aniga iyo madaxweynaha iyo taliyaha xoogga iyo dhammaan taliyayaasha hogaamada in laydiin soo dhammaystira agabkaa u baahan tihiin waxaa ciidan u tihiin dalka soomaaliyeed laakiin deegaankan hadda aada joogtaan oo galmudug oo qaarkiin hore ugu soo dhaawacmay waxaa jooga wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo mustaqbalkooda mugdi ku jiro haddii aan cadowga laga xoreyn in cadowga laga xoreeyo oo mustaqbal loo sameeyo waxay ku xiran tahay damiirkiinu sida uu noqdo sida aad u dhaqantaan idinku waxa ku xirnaan doontaa hadafka aada yeelataan waxaa la rabaa inta ay socoto dibudhiska dowlad goboleedka galmudug inaan ku dhinac wadno xoreynta dowlad goboleedka galmudug waayo habeenkii ka dhuma wiilka cadowga aada taqaanaan ku hoos nool waa habeen mustaqbalkiisa ka go-ay ama gabar soomaaliyeed mustaqbalkeeda ka go-ay ama hooyo iyo aabbo soomaaliyeed ay arkayaan mustaqbal gudcurah sidaas daraaddeed xuquuq waajibaad saraakiil hoggaan agab la soo dhammaystiro iyo waxaan rabnaa inaan isku xirno in laga waayo dhammaan deegaanka galmudug wax la yidhaahdo cadow shabaab ama khawaarij ah kadib markaaad dhammaysaanna in laydin qaado dalka intiisa kale laidin geeyo ilaa waddankoo dhan aad ka tirtiraysaan haddii ilaaha yidhaahdo marka dambe oon ku soo laabto halkan marka qaarkiin waxaan rabaa inay xarar dheere igu yeeraan qaarna ceel dheer igu yeeraan qaarna ceel buur igu yeeraan qaarna ceel garas igu yeeraan dhulkii tuugada iyo khawaarijta laga waayey dhulkii dowlad goboleedka midaysnaa dhulkii ciidanka xoogganaa dhulkii soo celiyey sharafta soomaaliyeed dhulkii saraakiisha iyo ciidankooda isku xirnaayeen dhulkii aqbalay in qarannimadu ay qawi tahay inaad ka dhigtaan rabaa halkan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barkatu